إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum kulanti wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyoga alfurqaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka fuliyey gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo baay haweenka wax ka barta maraakiista deegaanka bisqacde ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha dagaalka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ayaa ka badbaadiyey iskuday dil kadib markii uu ka badbaadiyey qarax lagula beegsaday isgoyska fagax ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka jubbaland ayaa ku wada dagaalamay deegaanka buuloguduud ee duleedka magaalada kismaayo faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyadii habeen hore lala beegsaday ciidamo caddaan ah iyo kuwa dowladda federaalk ee ka dhacay gobolka shabeellaha hoose iyadoona lasoo bandhigay sawirada gawaarida qaraxa lagu burburiyey mid ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay hagardaamooyinka shisheeyuhu ka howlan yahay isagoona dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay qabsadaan oo ay ku dhegaan shareecada islaamka fatahaadihii ku dhuftay webiga shabeelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sababay in daadadku dadka qaadaan dhul ay degnaayeen dad masaakiin iyo ganacsato danyar ah ayaa dowladda federaalka ka barakicinaysa halka ay ku noolaayeen nololna ka raadsanayeen qodobadii warka duhur kuwooda ugu doorkaroon ayay intaasi ahaayeen u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgalo ka fuliyey gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo bakool xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka salaadii subax kadib laba qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa laanta talaax ee degmada hodan ee magaalada muqdisho isla gobolka banaadir qarax ay mujaahidiinta la beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaraxan ayaa ka dhacay fariisimo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaa isgoyska holwadaag ee muqdisho wuxuuna dhacay qaraxaasi xalay markana wilaayada bakool milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo saf ballaaran ah habeenkii xalay ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin degmada xudur waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhabaqa rasaasta laga maqlayay xaafado badan oo ka tirsan degmada xudur markana wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgal shabeellaha hoose ayaa xalay dagaal culus ku qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada qoryooley ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray ciidamada shisheeye isla wilaayada shabeellaha hoose waxay milatariga mujaahidiin xalay dagaalo xoogan ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka danow dagaalkan ayaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ayaa ka badbaadiyey iskuday dil kadib markii uu ka badbaadiyey qarax lagula beegsaday isgoyska fagax ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ciise maxamuud guure oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda dowladda federaalka ee gobolka banaadir ayaa ka badbaadiyey iskuday dil kadib qarax lagula eegtay isgoyska fagax ee degmada yaaqshiid ee caasimadda muqdisho ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka jubbaland ayaa ku wada dagaalamay deegaanka buuliguduud ee duleedka magaalada kismaayo dagaalo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka jubbaland ayaa ka dhacay deegaanka buuliguduud ee duleedka kismaayo ciidankan dagaalamay ayaa kala ahaa ciidamo loo bixiyey booliis iyo kuwa daraawiish dagaalka ayaana ka dhexeeyey kuwa loogu yeero booliiska iyo daraawiishta waxaana iska hor imaadyadan ku dhaawacmay hal askari kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey ilka case haweenka wax ka barta maraakiista deegaanka bisqacde ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha dagaalka maxamed muudiye ayaa faahfaahinaya haweenka wax ku barta maraakiista deegaanka bisigcadde ee hoos imaanaya degmada buurhakaba wilaayada islaamiga ee baay ayaa hadiyadu ku wareejiyey mujaahidiinta ribaadka ku jira iyaga oona sheegay in ay garab u yihiin mujaahidiinta dumarka ayaa sidoo kale sheegay in ay sii xoojin doonaan taageerida ay u fidinayaan jihaadka wixii ay awoodaan ku taageeri doonaan ciidamada mujaahidiinta safka hore ku jira waa kuwan haweenkii oo mujaahidiinta ay ku wareejinayaan aqabkii ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab may baa la wareejiyey sheego waa la wareejiyey oo afartan ilaa konton an dhahoy may baa la wareejiyey tumbi isagaa loor oo buskud e sakiin oo lama boqol haba e irbid oo macnaha yaa la wareeji shaambo oo lama boqol haba e intaas ee int- walka badan kolley diyaaran ana maalkan ilaa naftaana mujaahidiinta la garab teegagna waa la awoodale haddii ogolaado mustaqbalka may damacsanaa intii un wareejina orajug reen ah insha allah biidnaahi kariim fariintimayba waa horta walan mujaahidiinta meel kastiyo rogan guul allah sii ilaahay garabshoo nahala gala garabshoo malaa'ig allah geli gaalada allaha qabada itoobiya ma ku obsadaan ashar adag yalan dhaka doon oo akhris yaana ku ulasaada doon insha allah biidnillaah الله أكبر allahu akbar الله أكبر allahu الله akbar أكبر allahu akbar
xaawo cabdi xaaji xasan gabdhaha muslimaadka deegaanka bisqacde ee gaalada horta mayba lahaa allaahumma mawlaana walaa mawlaa lahum iyo lahaa gaalada haan ilaahay subxaana wa tacaala unu mawligaani eh ilaahay subxaana wa tacaala nin heliya nin gargaariya isagna xiili i gargaar masiin sugnaani saasa lahaa horta gaalada gaalada mayba lahaa wadankan iyo ha ku duuleen duulaan oo saliibin iyo hagaadeen insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala may bak rajeene dadka muslimiinta ee muuminiinta ee magal i bilaangun ene inti ilaahay subxaana wa tacaala nin gargaar ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala ku tuugadaani insha allah waana ilaahay subxaana wa tacaala nin gargaare waana nin gargaari doono mujaahidiinta mayba lahaa yaa aladiina aamanuu quduu xidirakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica ayaa leeyahy dhammaantiobo haweenkan wilaayada baay ayaa dardar xoogan ugu jiraan garab istaagista mujaahidiinta faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyadii habeen hore lala beegsaday ciidamo caddaan ah iyo kuwa dowladda federaalk ee ka dhacay gobolka shabeellaha hoose iyadoona lasoo bandhigay sawirada gawaarida qarax lagu burburiyey sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed cali maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada laba gaari oo cabdibilo ah oo maleeshiyaadka loogu yeero alfa guruub looga gubay qaraxyo xooggan oo ka dhacay duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sawirada uu faafiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaraya ilaa lix iyo toban sawir waxa ayna soo bandhigayaan halaaga gaaray maleeshiyaadka alfa guruub iyo sida gaadiidkooda loogu burburiyey qaraxyada xooggan ee ay mujaahidiinta la beegsadeen sawirada waxaa lagu arkayaa labada gaari iyo cabdibilaha ah ee ay leeyihiin maleeshiyaadkan oo uu burbur xoogan ka muuqdo ee waxaana muuqanaysa in qaraxyadu ay beegsadeen hadafkooda oo ahaa gaadiidkan ay wateen maleeshiyaadka loogu yeero alfa guruub howlgalka gaadiidkan lagu gubay waxaay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen kolonyo isugu jira shisheeyo caddaan ah iyo maleeshiyaadka alfa guruub inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday toban askari ilowareedyo mas-uul ah ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ilaa afar jeer ay diyaarado helokobteris ah ay goobta ka qaadeen meydadka iyo dhaawacyada kolonyadan ciidan ee lagu gaarsiiyey qaraxa mid ka mida dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada towxiidka oo dusha sare ka saaran haraadiga gaadiidkan laga burburiyey maleeshiyaadka alfa guruub ayaa sidoo kale lagu arki karaa sawirada uu faafiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab koronyada gaadiidka ah ee la qarxiyey ee isugu jiray shisheeyaha caddaanka iyo maleeshiyaadka alfa guruub ayaa waxa ay ka soo baxeen deegaanka lamber lixdan iyagoona isku dayayey inay dhanka xeebta ah ka galaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda ayaa waxa ay laba qarax kula beegsadeen duleedka deegaanka ceelasha biyaha kuwaasoo lagu burburiyey labadan gaari ee cabdibilaha ah ee uu maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab baahiyey sawiradooda ee warar goor dambe la helayo ayaa waxa ay sheegayaan inuu kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii kolonyada isugu jirta ciidamada shisheeye iyo kuwa maleeshiyaadka alfa guruub lagula beegsaday duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho dhimashada iyo dhaawaca askarta alfa guruub ayaa lagu soo waramayaa inay gaartay shan iyo toban kuwaasoo laba iyo toban ka mida ay dhaawac tahay ee waxaana kuwa dhaawacmay ku jira ilaa afar sargaal kuwaasoo kale ah kow geelley oo ah abaanduulaha ururka maleeshiyaadka alfa guruub nuur subow oo isana ah madaxa gaadiidka ee maleeshiyaadkan asad oo isana ah sargaal ka tirsan alfa guruub iyo ciilow oo isana sidoo kale ah sargaal ka tirsan isla maleeshiyaadkan tani ayaa ka dhigan fariin ku wajahan shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo maleeshiyaadka soomaalida ah ee la shaqeeya taas oo ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan kaga badbaadi doonin goob weliba ayna mujaahidiintu ku beegsan doonaan xeryaha ay isku soo oodeen ee ay ku leeyihiin qaar ka mid a gobollada dalka haddii ay isku dayaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaanna ay la kulmaan qaraxyada noocan oo kale ah taasoo ay usii dheer tahay inaysan ammaan ku haysan oo ay mujaahidiintu kaga daba tegayaan kuna beegsanayaan gudaha caasimadda muqdisho sidaba horey ay mujaahidiintu weeraro isugu jara istishaadiye iyo niqimaasiye ay uga fudhiyeen xarumo ay shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh iyo ciidanka dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mid ah indhergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay hagardaamooyinka shisheeyuhu ka howlan yahay isagoona dadka soomaaliyeed ugu baaqay in ay qabsadaan oo ay ku dhigaan shareecada islaamka warbixinta warkaasi cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya iyadoo faragelinta shisheeyuhu soomaaliya ku haya ay hadba isu soo tarayso islamarkaana dhibaatooyin hor leh xilli weliba uu geysanayo ayaa waxaa jira dad badan oo indhaha ku haya islamarkaana bulshada uga digaya falalkiisa guracan nabadoon xasan cali oo ka mid a indhergaradka soomaaliyeed ayaa asigu u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in shisheeyuhu uu boobayo khayraadka dalka islamarkaasina uu la dagaalamayo taranka bulshada waxaan ogsoonaha dhammaantayn in baddi la xaalufiyey oo muxuu ahay kalluunka lagala baxay marna muxuu ahay nufaayaad iyo haraadiga nuclearka lagu soo daabulo waxaan ogsoonahay muxuu ahay inay sameeyhayaan ay abuurayaan cuqmi iyo mandhaleysnimo ay shahiyada shisheeye ay wareejinayaan waxaan dareensannahay inay la dagaalamayaan nasliga iyo ubadka iyo koriimaha ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxaan dareensannahay inay muxuu ahay dhaqaalihii ay xaalufinayaan hadday tahay muxuu ahay macaadin oo beriga ku jirta hadday tahay bad hadeerna waxay muxuu ahay ku dareen weliba socotayna sanadahan in dadkii xubnahoodii waxa loo yaqaano ka ganacsiga xubnaha bini'aadamka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayuu sheegay in sidoodaba loo aas-asay in ay difaacaan shisheeyaha dalka kusoo duulay islamarkaana ay u qaybsan tahay mid af ku difaaca iyo mid addin ku difaaca waxaa la yidhaha muugta meeshan waxaa ka jira cadow ku dhac oo tuuga kuu ciidamaday ayaa meesha taala nimankan waxa loo egmaday oo maha u joogaanba waxay tahay waa dabool iyo muxuu ahay daah xumaanta iyo muxuu ahay balaayada ay wadaan shisheeyaha niman lagu waardiyeeyo oo in lagu qariyo xumaanta iyo tacadiyada dhacaya inay iyago in laysku difaaco difaaca laftigiisa iyaguna qayb ka yihiinoo caratuurka cadowga ay qayb ka yihiin oo wixii difaac ahoo oo muxuu ahay hadal ah kuwaana u jooga wixii kaleeto wiqaayo iyo dhibaatada u garleedna kuwan ciidanka ayaa u jooga dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ayuu nabadoon xasan cali ugu baaqay in ay ku dhaqmaan oo ay ku dhegaan shareecada islaamka markii ummadda si kooban waxaan ugu baaqaa ummadda soomaaliyeeday dantiina gartaa intaas baa laydin sheegay waadna u jeedaan dantiina cidda ka shaqaynaysa waa muxuu ahay dadka idinkugu baaqaya silmiga iyo nabadgelyada waaye ilaahay wuxuu iyo rasuulkiisu waxay idinkugu yeereen nabadgelyu wallahu yadcuu ilaa daari asalaam wuxuu idinkugu yeeraa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mujaahidiintuba nabadgelyo adduun iyo aakhiro inaad aakhiro fakatiin naar ka badbaadiin adduunkana aada nabadgeshin xubnihiina aan muxuu ahay laga ganacsan ayay idinkugu baaqayaan cadowgana wuxuu idinkugu baaqaya gaaladuna naar iyo dhibaato iyo shiddo inkastoo culimmada diinta islaamka iyo indheergaradka kaleba ay bulshada aad u baraarujiyaan haddana waxaa jira dad fara badan oo weli dhegaysanaya gurbaanka ay garaacayaan shisheeyaha iyo inta la safka ah ayaga ayaana ugu badan kuwa baaqyada loo dirayo fatahadii ku dhuftay webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sababay in dadka daadadku qaadaan cabdisamed ayaa faahfaahinaya xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kasii dartay ka gadaal markii fatahaadda webiga ay sii badatay webiga shabeelle uu ku fatahayay magaalada beledweyne ayaa waxaa laga dayrinayaa xaaladda qoysas badan oo ku nool magaaladaas iyadoona lasoo sheegayay in tiradada ah ay ku dhinteen kuwaasi oo isugu jira caruur iyo odayaal waxaana qaaday biihii xooggana ee magaalada soo galay qaxa iyo barakaca ka socda magaalada ayaa sii siyaaday iyadoona dadka ay u baxayaan deegaano u dhow magaalada oo qaarkood u jira toban kilomitir si ay uga badbaadaan biyaha oo dadka guryaha ugu galay qaar ka mid ah odayaasha dadka deegaanka ayaa ka warbixinaya xaaladda adag oo ay ku sugan yihiin dadka ku nool magaalada beledweyne barayna waa daran tahay qoraxsanna waatana waxaa kasii daran xaafad liraa buundaweyn wax kasii daran buundaweyn sababtoo ay tahay kor iyo hoose ay ka go'doontay meel ay fuusha male webigo dhan xabadkaas ku hayaa keliyihiaa ku butaacay marka waxaan leenahay musiibo rabaani hoose beey korka keena waaye gacmaan ku haysaa kabeeydi gacmaan ku haysaa dhibaatada jirta darteed oo kab lama geshin kara baabuur ma soconaaya badood xaawataak iyo koosi waxay u qaxeen ceel dalay aadeen buundaweyn boqolkiiba konton goodoon waayo inta kalena waxay soo aadeen ee, me- meelaha bannaanka oo ee, tuulooyinka hadda doontan in u xeran u jeedno oo camalka la sameeyey ay ku gudbayeen si ay ugu tagaan biitaale iyo maxaan ku idhahda meesha la yidhaahdo ee, burka baali Ee, haddii ilaahay ku diidin meesha la yidhaahdo bajabaaley ee, bannaankaasay u bada baxeen dadka bannaanka ay u baxeen dadka qaarkiisna waxay joogaan ex airport ay joogaan madax ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle oo booqday qaar ka mida goobihii ay fatahaaduhu ka dhaceen si ay halkaas ugu soo sawiraan ayaa qayladhaan waxay ka bilaabeen hay-adaha shisheeye hayna caawiyaan sidii nafkooda aan allah magaciisa la barin dadka magaalada beledweyne ayaana ku eedeynaya inay canshuuro badan dadka ka qaadaan iyagoona aan dadka u gurman markii ay sidaan oo kale dhibaatooyin dhacaan marka waxaan rabnaa dadka in la caawiyo hay-adaha ina caawiyaan sidoo kale waxaan rabnaa hay-adaha gargaarka dadka waxay wataan dooma macbal ah oo fuustooyin iyo biro laga sameeyey sidaas darteed in la helo doomooyinka yararka oo mot- oo oo matoorada ay ku shaqaynayay si dadka adeegyada asaasiga looga geeyo mar weliba oo sidaan oo kale geyiga soomaaliya iyo sidoo kale geeska afrika ay ka da'aan roobab xooggan webiga shabeelle wuxuu sameeyaa fatahaado kuwaasi oo saameyn ku yeesha magaalooyin uu webiga xiriir la leeyahay sida beledweyne oo barakacan oo kale ayaa ka dhaca halka warkaan aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan dhul ay degnaayeen dad masaakiin iyo ganacsato danyar ah ayaa dowladda federaalka ka barkicisay halka ay ku noolaayeen nololna ka raadsanayeen dowladda federaalka ayaa dhul ay degnaayeen ka kicinaysa dad isugu jira ganacsato iyo masaakiin islamarkaana haysta ilmo agoono ah ayaa kacabanaya in la barakiciyo dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka barakicinayso dhul ay degnaayeen dad masaakiin iyo ganacsato isugu jira islamarkaana aysan u helin badiil ayna diyaar u tahay dowladda federaalka inay boobto hantida guud iyo midda gaarka ahba qaar ka mida dadkii hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay waxay doonto iska sameynayso islamarkaana xataa ay baabi'isay hantidii ay lahaayeen bulshada oo ay ka mid tahay lo-da ay dad badan oo masaakiin ah ku tiirsanayeen ay qalqaleen haddana dadka shacabka ah ay ku wadaan boob iyo barakicin dad masaakiin ahoo wada tabar yaroo cala jiisas ku jiraana agoon u badano intaas qoysdegantaane inay iku meelna geeyaan oy meel noo sameeyaan haddayna ahayn oy ka hoosaysana in meel walba nagala ogaadaan rabnaa oo aan nala baadin ananka maanta meelaan u baxna ma ogi inta deganna waa ila mid inta anoo degan ow odagayga asagoo wax walba u taagnaayo wuu ku- ku baxaya ilmahaygu ku agoontoobin asaa maha shala qaxooti igu keenay maanta asigii ma joogo meelaan u gudbiyoon ilmuhu u wada ma aqaan mahu iiga tegaan afar sano ku noolahay oo agoona waxaan cod dheer ku sheegaynaa in guddoomiye madaale uu wado sifo u eg nacsiinta iyo iska horkeenidda shacabka iyo dowladda maadaama uu noqday nin uun dan gaaruu ka maqan tahay dan guud aan marna ka shaqaynayn Eh, sida haddaan dib u akhrino loodii uu qalayay sida haddaan dib u akhrino dadkii uu tumaayey oo oo masaakiintaha sida haddaan dib u akhrino eh, dhulboobka hadda uu annaga no- nagu soo saxiixay Eh, waxaan leenahay dadkan ilaah bay leeyihiin kaa horna way jir- jireen haddana way jiri doonaan sidoo kale maamo ka mid ah ganacsatada ayaa iyadana waxay tiri waxaana soo weeraray guddoomiyaha gobolka baraandir oy warqadaas oy warqadaasu nooga timiday idin maaragtay ahay anigu waxaan ahay islaamta maqaayadda iskale waxaana waxau haytay geliye qarash boqol iyo dhowr kunoo doolar gaaraya hadda maxa- maqaayadda geeldoox dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ee dhistay shisheeyaha dalka duulaanka ku ah ayaa wadda dhulboob aan caadi ahayn kuwaas oo ay ku wareejinayaan shirkado ganacsi iyo shirkado shisheeye warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waaniga intaa